saxiibadaadu waa dhar kula socdo ku sahanahadiyo dharkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan u wanaagsan khayaarta hawd inaga dhegeysanaysaa meel walba aad joogtaan sida maqalka raadiyaha heesnaha idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaad walba aad ka dhegeysataan raadiyaha heesnaha jawab arshabeelaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo timo cadde
saxiibadaadu waa dhar kula socdo ku sahanahadiyo dharkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkani bahad raali ku noqdo waxaan ku eegeynaa farqiga u dhexeeya waxbarashada tooska ah iyo midda online-ka ah waxaana barnaamijka marti ku ah qaar ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowbahar iyo mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaaga dhegeystayaal fariinta intaas aynu kaaga gudubno markaana ha ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa ustaad saalax oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhigo jaamacadaha ku yaala magaalada jawabahar ee caasimadda hirshabeelle ustaad marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaa ee magaalada jawabahar marka xigta farqi inteleg ayaa u dhexeeyo waxbarashada tooska ah iyo midka online-ka wax lagu barto maasantahay waa dhabahay waana ku dhawaa radio isnay farqi weyn aan u dhexeeyo waxbarashada online-ka iyo waxbarashada offline-ka inkastoo hadda adduunyada isbedeleyso oo nidaamka online-ka uu xoogsanayo oo meel walba adduunyada kamida la isticmaalayo sanadihii hore toban sano haddii dib loo noqdo kale way yareed fursadahaas waxbarashada maxaa laleeyahay offline-ka ana oo jaamacadihii ilaa xaadira ah micnaheeda iyadana maxaa laleeyahay hadda waa waa iska mid regular oo weligeed soo jirta waay laakiin wax cusub waxa waa waa digital learningkan oo hadda online educationka ah oo adduunyada ay u guureyso farqiga weyna u dhexeeya waxa waaye waxbarashadan oo offline-ka waxaa u baahan tahay inaad class ka xaadirtid macalinkii laga jirkiisa aad qaadatid haddii ardayga caafimaad uu baranayo ama engineering uu baranayo practicalkii wixii maxaa lahay jaamacaddii ku sameeyo haddii maadooyin theory uu baranayo maxaa lahay laga jirkii waxyaabihii loogu talagalay uu si toosa classka ama jaamacaddii ugu qaadanayo tan offline-ka waxay online-ka waxay kaga duwan tahay offline-ka qofka gurigiisa soo joogo timekii keliya iyo xiisadda uu qaadan lahaa iyo wixii laga rabaa loo siinaya maxaa lalahay jadwal ahaan kadibna jadwalkaasoo ilaalinaya soo sameynayo ugu yaraan maalinkii ama isbuuci inta maalin laga rabo inuu xaadiro galaaskaasi online ahaan u xaadiro ama cashiradii duuban inuu helo kale marka taasa waxay ka saacidaysaa ardayga isoo inuu magaaladiisa ku jira shaqaysahayo same time inuu waxbarto marka farqiga weyn u dhexeeya adhigi karna waxa waaye midna waa more flexible oo waqtigaa doontada waxbaranaysaa mid waxaa waajib ku go-a inaad jaamacaddii aa xaadirtid oo physical education noqonaysaa oo meesha inaad tagtid oo aad galaaskii aad dhex fariisatid wax walba physical noqonayaan waa tahay markaana ah ibraahin oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta farqi noocee ayaa u dhexeeyo waxbarashada online-ka ah iyo waxbarashada tooska ah waxbarashada online-ka iyo waxbarashada oo tooska ah waxaa u dhexeeya farqi baa u dhexeeya waxbarashada online-ka caqabadona way leedahay faa'iidana way leedahay caqabadaha ay leedahay waxaa ka mid ah adigiioo qofkan online kula jiro macalinkii oo wax sharxayo inuu communicationka culeys oo ka yimaada dhanka internetka ah faa-iidada ay leedahayna waxaa waaye adigoo goobtaada shaqada ah jooga gaarigaaga wato inaad si online ah aad wax ku baranayso marka faa-iido noocaasna way leedahay waa tahay ibraahim aad u mahadsan yahay markana doctor maxamed markor kusoo dhubowraadi haysnaay marka xigta farqi cinke ah ayaa u dhexeeya waxbarashada tooska ah iyo waxbarashada onlineka ah bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay raadiyo isnaay waa inkaga mahadcelinaya runtii waxbarashadu markaan joogno ee, labada qeyb oo midda online-ka ah iyo midda ee, physicalka ama ogolaaska qofka cadiraya runtii waxaa aad u fiican oo u tayo fiican ee, midda qofka uu iskuulka xaadirayo oo si toosa uu u tagayo waayo midda online-ka ah inta badan dadka ma wada qaadan karaan ee, sometimes waxaa dhaco in cilad ay ku timaado internetka inuu qofka laftigiisa awoodo internetkii isticmaalkiisi uusan si fiican u aqoonin ee, in macalinka laftigiisa uu gaab galo marka ee, waxbarashada tooska ah oo ardayga galaaska xaadirayo iyo waxbarashada online-ka waxaa aad u wanaagsan midda oo ardayga xaadiraya galaaska waa mahadsantihin waa tahay maxamed aad iyo u mahadsan yahay markana ah ustaad saalax faa'iido cinke ah ayay u leedahay dhallinyarada barashada onlineka onlineka tusaale ahaan hadda programska onlineka lagu diyaariya inta badan waa programska graduate levelka ah oo ama post graduateka ama masterska loo yaqaano programskaasi hadda deegaanada soomaalida aada ugu shaqeeyaa oo aduu gurigaaga jooga waxaa laga yaabaa jaamacad ku taalo muqdisho ama hargeysa ku taalo inaad maxalla wax ka dhigatid faa-iidooyinkeedana waxaa ka mid ah in costigii kaaga bixi lahaa inaad meeshaas tagtid aad ku noolaatid oo number one horta oo kuu baaqanayo number two faa-iidooyinka waxaa ka mid ah in waxbarashadii eh, flexible tahay oo waqtigaagii qaar ka mid a kaga faa-iideysan karto shaqadaadii iyo haddii waxyaabo kale aa ugu talagashay inaad uga faa-iideysato number three waxyaabahaas hoosgalaya waxaa ka mid ah in maxaa lalahay adiga aa wax isbaraysid most of the time sababtoo wixii waxay isu bad- isu bedelayaan lectureska tooska ahaa way yaraanayaan assignmentiyo iyo research waxyaabahaas isu bedelayaan marka aniga waxaan isleeyahay intaas aa ugu muhiimsan waa tahay markaan ibraahim inta badan dhallinyarada soomaaliyeed waxay wax ku bartaan onlineka halka qaarkoodna ay si toos ah wax u bartaan marka waxaa jiro dhallinyaro badan oo iyaguna onlineka saameyn uu ku yeesho marka ma las dhihi karaa ee onlineka waxaa inta badan ka fursad fiican marka loo fiiriyo waxbarashada midka tooska ah waxaa waaye habeen iyo maalin waxaa waaye isma lahan macalin ku hor fadhiya wax kuu sharxaya iyo macalin oo si online ah wax kugu barayo farqigaas weyn baa u dhexeeya farqiga weynanka waxaa waaye macalinkan asagoo ku hor taagan baad ka cilbagaysaa su-aalooyin baa weydiinaysaa een, jawaabo waa- jawaabooyin ayaa weydiinaysaa macalinkan waxaa waaye intaa la joogto waxaa waaye cashir markuu ku siiyo wuxuu ku siinaya exercise ku siinaya exercisekaas markuu ku siiyana waxaa waaye isla markiiba waxaa waaye waa waxaad ka fahansantahay ka kala tuuraysaa waxaad khaladana asaa saxayo qalad sax iyo qalad asaa kuu kala saaraya boqolkiiba intaas baa keenta lagu dhahayaa een, midaan oo waxbarashada tooska ah macalinka baa waa ka cilbagaysaa wax walbo adiga aad qalbigaaga ka dhex guuxaya baa weydiinay laakiin macalinkan online-ka ah waxaa laga yaabaa hadalkiisa maaragtay asigoo wixii sharxaya inaad qayb ka mid ah boqolkiiba een, waxaa laga yaabaa labaatan iyo shan inaad ka fahanto boqolkiiba toddobaatan iyo shanta kalena aad fahmi weyso waayo waxaa waaye internetka waxaa laga yaabaa inuu internetka oo qofkan codkiisa marna kusoo gaaro marna uusan kusoo gaarin oo u noqdo codkiisa sida wax la ceejinaya maanta oo dhan waxaad ku jiraysaa macalin maxaa dhahday kusoo celi kumaana maqlinaa dhehaysaa marka waxaa waaye habeen iyo maalinna waxaa waaye isku mid maahan waa dareemi kartaa middaas caqabadaas bay leedahay middaan kalena waxaa waaye faa'iidadan kale bay leedahay middaa macalinka oo tooska ah kuu hor fadhiyo markana doctor maxamed maxay tahay faa'iidada ay leedahay barashada onlineka Ee, faa'iido marka la waxbarasho dhan faa'iiday leedahay Ee, marka laga reebo midaan online-ka online-ka runtii ee, sina uu faa'iido u leeyahay sina waxa weeye faa'iido uma lahan sida saxda faa'iidada markaan soo qaadano ee, qofka asigoo xarumihiisa shaqada jooga laga yaabaa inuu galaas xaadiro ee, uu cashirkii wixii daruusta meesha ka socotay uu la socdo ee, taas faa'iiday u leedahay Ee, midda khasaaraha laftigeed waxaa waaye laftigeeda ee dhanka kale marka laga fiiriyo runtii waa dareemi kartaa a- macalinku hor joogo oo maadadii ku siinayo ee, maxaa la dhihi jiray ku kontaroolayo oo waqtiga is- iskuulka aad soo gashay iyo waqtiga aad ka baxday ee waxaa dhan la socdo iyo ardaydii aad wada fadhiso saaxiibada ah aad aqoon koruus samaynaysaan iyo midkan maxaa la dhihi jiray onlineka marka mar kastaba adiga waxaa inta badan dhifish ku yimaada kan onlineka si marka loo fiiriyana waxa waaye mm, waa khasaaro oo maxaa la dhihi jiray inta badan waxaa laga yaabaa cashiradii toos inaad u qaado weyso si marka laga fiirina waa faa'iido oo adigoo waddankaaga joogo ama shaqadaada joogo waa qaadanaysaa waa formal iyo non formal waa tahay markana ustaad saalax waxaa inta badan ka soo sheekaysay faa'iidada uu leeyahay ee, barashada online-ka dhanka kale markaan ka eegno caqabad cenkee ah ayaa ardayda wax ku barata online-ka ay kala kulmi karaan Een, dhibaatooyinka ugu weyn hadda ah, maxaa la dhahaa, online educationka waxaa ka mid ah in horta number one een, instructionka ama qofka wax ku baraya ama instructorka ah aadan aqoonin aadan life isku arkeynin sometimes oo wixii ay noqonayaan keliya maxaa la lahay wax oo video ah ama video call ama ama just inaa cod maqashado casharka meesha lagu saaro marka qofka waxaa ku adkaanaysa maxaa la lahay in maxaa la lahay engagement-iga uu la sameynayo qofka kale ee, aaday u adkaato Ee, technical issues wax layidhaha iska imaan karo oo qadkii wixii wax lagu barahaya iska xumaan karo Een, waxyaabaha kale oo aadka dhibaatooyin u keena waxaa ka mid ah een, waxbarashadaasi ee, assessment integrity-ga ama waxyaabaha loo yaqaano een, academiga een, in maxaa la dhahay aan siil rabi aysan noqonin tusaale ahaan prevention of cheating oo kale inuusan imaan karin xilliga online wax lagu barayo examska oo kale in ardayga uu wax qasho ardayga inuu wax yeelo waxyaabahaas oo kale iska fudud so marka dhibaatooyinka waxaasaa ka mid ah sidoo kale een, waxaa ka mid ah in marka online waxaa ku diyaariso kale digrigaas aa qaadatay ama aa ku diyaariso onlineka inuu ka qii- ka qiimo yaryahay midka offlineka lagu diyaariyo oo jaamacadaha ama hay-adaha internationalka ama ama lo- governmentiga kale ama meelaha shaqada loo raadsado ee aada u qiimeynayaan waxyaabaha offlineka lagu diyaariyo ama galaaska lagu xaadin waa tahay markaan ibraahim muhiimad cenkee ah ayay dhallinyarada u leedahay barashada online-ka Een, dhalinyarada horta onlineka wax ku barato faa'iidada ay leedahay midaan onlineka waxa waaye kuwa shaqeeyo iyo kuwa aanan shaqaynin inay wax ka baran karaan mid waa taas midda kalena waxay tahay een, horta midaan onlineka aad ku baranayso horta waxa waaye maanta macalinka cashirka uu ku siiyo een, hadduu exercise kaa siiyo tusaale ahaan macalinku kuma jeedo inaad wax qishayso iyo wax inaadan qishaynin waxa waaye ma kala sheegi karo waxa waaya een, ii sheeg waa adigii sheekadii dugsigoo kale oo macalinku markuu sii jeedsada maarag oo aad kabod ah oo la samey jiroo kale waaye ma fahanti waxa waaya casharka adoo macalinkaga baxaya waagii dugsiga waxaa la samey jiray macalinku markuu sii jeedsadoo kale misene een, ii sheeg casharka maanta aad ka baxdo waxaa laga yaabaa laba safxa saddex safxo inaad ka boodido oo adiga ama surud kale aad maalinta kale aad waxayso marka waxa waaye midaan onlineka ah maaragta waxa waaye ilma ah horta aan ahaanteeda maaragta online inaa wax lagu barto aan ahaanteeda waxaa waaye inay faa'iido saas ay leedahay mis leeyahay muhiimad cenkee ah ayay dhallinyarada u leedahay barashada online-ka runtii dhallinyaradu eh, inay wax bartaan oo onlineka ay ka bartaan faa'iido weyn waxay ugu leedahay tusaale eh, waxaa laga yaabaa qofkan asagoo joogo meeshiisa ama howlihiisa gaarka wato inuu waxbarashadii uu helo oo certificate ku qaato oo onlinekii buu buuxiyo oo maxaa la dhihi jiray waxbarashiisii meesha uu ku wato Eh, qofka dhallinyarada ah inta badan waxaa waaye inuu awoodi waayo laga yaabaa inuu galas xaadiro inuu awoodi waayo in maxaa la dhihi jiray sidoo kaleento oo maxaa la dhihi jiray oo meeshii viigii iska bixiyo laakiin qofku haddii oo online wax ku baranayo waxaa laga yaabaa in viiga uu u yaraado in maxaa la dhihi jiray wakhtigiisina gelina uu shaqaysto eh, wakhti wakhti ka midna oo galaaska uu xaadiro isagoo online ah online ahaana ka xaadirayo waa mahadsantahay waa tahay markana ustaad saalax maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa ardayda sida tooska wax ku barata iyo kuwa online-ka wax ku barta waxbarashada sida tooska waxay ku fiican tahay horta undergraduate levelka barashadaas haddii qofku uu baranayo waxyaabaha la xiriiro practicalka waxaa fiican maxaa la offline inuu xaadiro oo waqtigiisa uu lumiyo salaan wax markaa rabto waa inaa wax sii deysaa jaamacadii aa xaadirtaan practicalka ay heshaan professorski different oo kala duwanaa inaad la kulantaan oo aad tirahdaan inta maxaan ka heli karnaa inta maxaan ka heli karnaa offline waa waqti iska xadidan all, all the time waxa waaye ina maxaa la lahaye ma joogis meesha waa iska five to six hours ina meesha joogta laga yaaba in intaas qofka u dulqaato oo ja- jaaniskaas uu ka faa'iidaysto oo maxaa la dhahayay diiradana saaro maxaa la dhahay waxa looga baahan yahay ee soo fiirihayo maxaa la dhahayay waxyaabaha uu beri u heli karo Een, onlinekana een, i think qofka hadduu s- ee, kuliyadaha artiska ama iska theoryga u badan uu qaadanayo markuu graduate le- level uu gaaro kale ama masterska uu diyaarinao kale inuu online ku diyaariyo maadaama shaqo iyo wax uu raadinayo ama shaqo marka uu shaqaynayo si flexibility oo oo timekiisa iyo wixiisa uga faa'iidaysto Een, maxaa la dhahay laakiin hadduu qofka high school oo ka soo baxay waxaa u fiican mar walba inuu jaamacada offline ka xaadiro si maxaa la leeyahay waqtigiisii tayadiisii cilmigu barahaya tay u yeeshaan waa tahay maxaa kula talinaysaa dhallinyarada sida tooska wax ku barata iyo kuwa online-ka wax ku barta ani waxaan jeclaan lahaa dhallinyarada waxaa waaye capacity building capacity buildingkooda wuxuu ku jiraa inay toos wax u bartaan ay macalinka hor fadhiistaan ileen waxaa waaye alcilmu nuur waljahlu- waljahlu dhulaam marka cilmiga waa nuur jahliguna waa mugdi marka inay toos wax u bartaan qalinka ay qaataan buugga ay qaataan waxna ay bartaan ee meelaha ay fadhiyaan iyo waxaa waaye meelaha maalayacniga iyo biibatooyinka ay fadhiyaan inay kasoo kacaan ee wax bartaan baan leeyahay dhallinyarada taas baan ku gawaabinayaa waa tahay aad u mahadsan yahay markana maxamed ugu dambeyn maxaa fariin ah aad u jeedinaysaa ardayda online-ka wax ku barata iyo kuwa sida tooska wax ku barta guud ahaan barnaamijka dooda isbuuca oo aad ka dhegeysanaysiin raadiyo haasinaa joobaar shabeella dhexe soomaaliya waa niginta intaa barnaamij ciinkana kulan kulmi doono sidaa iyo ammaan allah
saxiibadaad waa dhar kula socdo suugsan ahaadiyo dhar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay